halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina kowda bisha abril sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aroornimo washingtonna waa kow iyo tobankii barkii habeennimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
soomaaliya waxaa la adkeeyey go-aamadii hadda ka hor ay jaamacadda arabta gaartay oo ay ugu waaweyn yihiin kuwa in soomaaliya la garab istaago taageerada hay-adaheeda dowladnimo in soomaaliya laga cafiyo reynta kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo ka warramayay shirkii xalay ku soo gabagaboobay dalka tunisiya ee madaxda carabta waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida shir ay leeyihiin muslimiinta maraykanka oo saaka ka furmaya magaalada tan washington d c madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku goodiyey inuu xirayo xuduudda maraykanka iyo mexico maxay tahay saamaynta dhaqaale ee arrintaasi yeelan karto warbixin ayada oo maqal ayaan idinkaga haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xisbiga madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxaa guuldarro weyn ay kasoo gaartay doorashooyinkii hoose ee dalkaasi ka dhacay shalay waxaana looga guulaystay dhowr magaalo oo muhim ah guud ahaan dalkaasi halka xisbiga ugu weyn mucaaradka ay u dhowdahay inuu ku guulaysto caasimada ankara magaalada istanbul natiijada doorashada ayaa ah mid aad la ysugu dhow yahay waxaana mucaaradku ay sheegayaan in ay jirto wax isdabamarin erdogan oo wariyaasha kula hadlayay istanbul waxa uu qiray in xisbigiisa cadaalada iyo horumarka ee a k b ay soo gaartay guuldaro ba-an iyadoo isagoo wacad ku maray inay cashar ka baran doonaan codayntaasi dadka ka faallooda arrimaha turkiga waxay sheegayaan in madaxweynuhu uu ka warwareegay hadalladiisii weerarka ahaa ee u jeedin jiray xisbiga c h p oo ay calaamad u tahay taasina inuu aqbalay in looga adkaaday doorashadii caasimadda ankara maamulka madaxweyne donald trump ee dalka maraykanka ayaa shalay digniin u diray mexico iyo saddex dal ee kala dhaca bartamaha america taas oo ay uga sheegayaan inay xadidaan dadka muhaajiriinta ah ee kumanaan aan sharciyada haysan ee ku soo qulqulaya xuduudka koonfureed ee maraykanka howlwadeennada maamulada maamulka donald trump ayaa soo xiganayay madaxii hore ee wasaaradda amniga gudaha ee dowladdii barag obama oo shaaciyey in xaaladda soo galootiga ee maraykanka ay meel khatara marayso kusimaha agaasimaha aqalka cad mik malvani ayoo waraysi siiyey muuqaal baahiyaha a b c news ayaa kor u yidhi caawimaadiina ayaan u baahannahay kusimuhu waxa uu si toosa ula hadlayay madaxda wadamada guatemala honduras el salvador iyo mexico mak malvani ayaa hadalkiisa ku daray in haddii loo baahdana ay jari doonaan dhaqaale gaaraya shan boqol oo milyan oo dollarka maraykanka oo ay siiyaan saddexda dal ee koonfurta ka xigta mexico maalin keliya ayaa la xaadiriyey afar kun oo sogolooti ah toddobaadkii tegey halka iskudarka dadka xuduudda koonfureed ee dalka maraykanka bishan maarsa soo gaarayna ay boqol kun oo ruux noqonayaan aroorsuban dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington sidii aad hordhaca idaacaddaba ku maqlayseen waxaa dalka tunisiya kusoo gabagaboobay shirkii jaamacadda carabta haddaba kulankaas madaxda carabta waxaa soomaaliya ku matalayay wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad falastiin axmed iimaan ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay ugu horeynna waxa ay weydiisay qorshayaashii shirka looga dooday sanadkan sanadkan waxaa lagu qabtay magaalada tunis ee dalka tunisia shirka qayb ahaan waa waxaa looga hadlaya arrimaha joogtada sida iskaashiga dalalka carabta midnimada carabta yareynta khilaafaadkooda maadaama waayahan dambe khilaafaad badan dalalka carabta dhexdooda ka jiray kan waxa uu heliyey dheeraad ahaa arrimo soo kordhay sida maraykanka oo yiri golan hights ama buuraha golan ee dalka syria waxa oo israael haysato waxaana aqoonsanay israael inay yeelato iyo qadiyadaha falastiin iyo yemen iyo syria guud ahaan iyo libya ayaa aada looga hadlay marka arrinta reer falastiin oo kale haddii aan eegno maxuu maxay ka yidhaahdeen madaxdii carbeed ee kulankaasi ka qayb gashay
waxay ka yidhaahdeen mowqifkooda horey ku celceliyeen oo yidhaahdeen waa in falastiin la garab istaagaa waa in la taageeraa waa in yahuudeynta magaalada qudus qeybteeda bari laga hortagaa waa in israael oo sii wada inay yani qaadato dhulkii falastiiniyiinta waa in laga hortagaa waa in maraykanka oo cadaadi saaray mara maamulka maraykanka oo cadaadi saaray falastiiniyiinta oo lacaga ka goyay in iyagana la la loo meeshaas laga bixiyo marka iyo in la taageero qaraaradii ama go-aamadii jamiyadda qurumaha ka dhexeysa iyo jaamacadda carabta ay hadda ka hor soo saareen ku saabsan sida xal loogu heli lahaa xal laba dawladeed falastiin iyo israael ay leeyihiin oo derisa oo nabadkooda noolaada
arrinta yeman maxaa laga yiri iyadana maadaama qaar ka mida wadamadii carbeedna ay lug ku leeyihiin dagaalku khasaaro badan iyo dhibaato badan oo bini aadanimona uu geysta
waa runta marka iyadana waa laga hadlayay mawqifka inta badan carabta waxa weeye in la taageero dawladda sharciga ah ee ka jirta yemen oo maaragtay ay inqilaabka ku sameeyeen qoladan la yihahdo xuutiyiinta marka waa laisku waraacsan yahay carabta badankooda ama waxaa dhihi kartaa yani carabtoo dhan way isku raacsan tahay in sharciyada iyo la ilaaliyo iyo dawladaas la aqoonsan yahay uanta aqoonsan tahay dadka yemen ay ku heshiiyeen oo la diido inqilaabka ay sameeyeen xutiyiintu dhanka kale waxaa laleeyahay waa in waan waan hadda bilaabatay oo laga rajo qabo sweden ka ka bilaabatay iyo wakiilka xogeyaha guuda jimciyadda quramaha ka dhexeysa oo wado in la taageero si loo yareeyo dhibta dadka falastiiniin dadka yamanta haysta oo kasoo gaaray dagaalka iyo iyo dagaalka ka jira dalka dalkaas
dabcan shirka inkastoo ah shirka madaxda madaxweynaha soomaaliya ma joogin adaa u matalayay soomaaliya wax ku saabsan ma lagu soo qaaday shirka
ha waa lagu soo qaaday soomaaliya waxaa la adkeeyey go-aamadii hadda ka hor jaamacadda arabtu gaartay oo ay ugu waaweyn yihiin kuwa in soomaaliya la garab istaago dibadhiskeeda taageerada hay-adaheeda dowladnimo soo noolayntooda taageerada garab istaaga iyo garab istaaga soomaaliya xagga amniga dhaqaalaha iyo dhan kasta in soomaaliya laga cafiyo deynta iyo waxaas oo dhan waxaa keliya oo markan cusbaa annaga oo u sheegnay walaalahan carabta ah in go-aamadaas ay muddo ku qoran yihiin bugaagta laakiin aan la fulimin go-aamadana sideeda ay macno macno macno kuleeyihiin keliya in la fuliyo waa lasoo saari karaa go-aan waana lagu qori karaa waraaq laakiin haddaan la fulimin qiimo saabtama yeelanayo taas ayaanu xusuusinay walaalaha carbeed waxaanuna dareemayna inay noogu garaadeen kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo qadka telefoonka dalka tunisiya ugu warramayay falastiin axmed iimaan
aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan hal qof ayaa ku dhintay shan qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ku neef qabatoomeen ceel biyood ay gudaha u galeen si ay mas ku dhacay uga soo saaraan deegaanka ruqi ee degmada baki waryaheena magaalada boorame haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan noo soo diray shanta dhaawaca ah ayaa laba ka mid ah yihiin dhaawac culus oo lagu daaweynayo cisbitaalka guud ee magaalada boorama arrinta sababtay dhimashada iyo dhaawaca dhallinyarada beeralayda ah ayaa ahayd kadib markii ceelbiyoodka uu ku dhacay mas taas oo dhallinyaradu ku shubeen baatrool si maska ay bannaanka uga soo saaraan ceelka gudihiisa balse qofkii ugu horreeyey ceelka ku dhaadhacay oo ahaa cabdirashiid cabdilaahi ismaaciil oo hadda dhaawac ahaan u yaalla cusbitaalka boorama ayaa ku neef qabtoobay sida uu u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a magacaygu waa cabdirashiid cabdulahi ismaaciil sababta ceelka noo geysayna waxay ahayd mas baa ceelka galay ceelkuna ceel aanu ka cabno ayuu ahaa oo biyihiisana aanu cabno beerahana aanu ku beerano markaa damaskuna waa soo dogtay waa cadow afartanka saacale maskaas mas weyn wuxua markasta markaad argta candhuuf intuu dabada saas ku taago ayuuna la dagaalami jiray markaa batrool baa lagu shubay batroolkii markaanu ku shubnay kadib uu suuxay iska soo saaraanu nidhi horta marka koobaad cidiima dirnaanaas kale anushaa qaaraha beertaana inta yadanba meesha joogday horta markii hore waxaan intii beerta ka shaqaynaysay ee beeraha wax ku soosaartay markaa ceelkii buu cadownaa gale cadowga kala soo baxan bay arrinta iyaduna ahay adi intee imiga markaa wax kaa gaadheen dhaawacaagu intee dadka kale dhaawacmayna inteed ku maqashay inay ka dhibaataysan yihiin run ahaantii horta ani dhaawaca aad baan u fiicana alxamdulilah rabbilcaalamiin halkan ka dhacay meel aad u dheer bay ahayd laakiin nasiib waxyeelo weyn iminka ma qabo waxaa igu daran jidhka oo yar googaan markii aan sii dhacay inay tahay iyo markii aan laysoo saariye miday tahay ma garanaya inahano googo-an oo sibirhkii uu yar goostay iyo batroolkii oo isaga laftiisu igubay jidhkii sidoo kale cabdirashiid sheekh maxamed xasan oo isagu ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada baki islamarkaana ka tirsan beeralayda deegaanka ruqi ee dhibaatadu ka dhacday ayaa isaguna uga warramay v o a sidii dhibtu u dhacday iyo waxa sababay
horta intii dhimantay loo naxariisto inta maanta la dabiibayo ee waarka ku jirtana allah inoo caafiyo ta kale kolley waa maqaadir ilahi baa meesha ka dhacday saa uu inaan kuu sheegayo meesha mas baa galay maskii kolkuu galayna waxay nin baa soo maro yidhi waa shidaalka ku dhintaa shidaalka meesha ku shuba batroolka batroolka batroolkiba markaa ku shubeen baroolka ku shubeen wuxuu sameey raggii meydkiis ka soo saarada yidhahdeen kolkay ceelkiisa ugu dhaadhacaanba naqasbaa ku dhegayay kolba kolba kii dhaadhacaa uma naqas ugu dhegay hadalba laga waayay way iska duldaateen way iska duldaateen markii la fajaacay markii inaan kan imiga dhintay inan baa dhintay inankaasi magaaladu qoladii kasoo gurmatay ah inankan maxaan kule cabdirashiid ugu horreeyey oo ceelka qoladii u horreysay dhacday ah iyo markaa xadhig dhexda kaga soo xidhay markuu soo saaray bixiya uu yidhi saa loo soo dalacay buu isagu siibtay marka labadii nin baa ka daba tegay isagii labadii ninna way ka daba dhaceen markaa sidii laysaga daba daadinaya baa cid dambe ku haagsan la waaya ilaa mar dambe biyihii mishiinka lagu qeeyabay ceelkii dib loogu celiyey markaas hawadii kala furantay ragga kaleta saasa lagu soo saaray marka ceelasha hadduu maska ku dhaco maxaa dhibe dadka ka soo gaadhaya mn maaanku ceelka waa la dhooba qaadaya qofkii ku dhacay maxaan u qaninaya qandhuufu ku tufaya ceelkii biyaa laga cabayaa ma daboola markaa ku kursamaynayaa bay ka dhigan tahay mugta markaa saas darteed bay isaga soo saarayeen inamadu xaashim sheekh cumar good v o a boorama
maanta waxaa magaalada tan washington d c ka furmaya shir sanadle ah oo ay muslimiinta maraykanka isugu yimaadaan sanad walba mar iyagoo la kulmaya sharci dejiyayaasha dalkan madaxda kale iyo weliba ururo muslimiina oo gobolada kala duwan ee dalkan xarumo ku leh ururada muslimiinta ee kasoo qayb gala waxaa ka mid ah hay-adda ayaana oo kulmisa masaajida badan oo soomaaliyeed oo dacalada maraykanka ku yaala waryaheena jaamac buulle jaamac ayaa waxaa kulankaasi uu ka waraystay maxamed jaamac oo ah xokayaha masaajidka abubakar ee tagwiila gobolka washington iyo maxamed xuseen xaaje oo xubin ka ah guddiga masaajida
haddaan u gala su-aashii aad i weydiisay run ahaantii barnaamijkan anuelka waa sanadle sanad walba dadka muslimiinta ee north america ku nool ayaa kasoo qayb gala waxaad moodaa sanadkan xoogaa inuu ka yara duwan yahay kadib markii waxyaabaha ay dhaceen arintii new zealand oo kale marka in isku soo dhoweynta dadka iyo islaam nacaybka sidii looga saari lahaa ayuu insha allahu tacaala haddii allah awoodalay uu ogolaada uu ku saabsan yahay maxamed kheyre waxaad nooga warantaa yaa kasoo qayb galaya mahadsan jaamac kulankan waxaa kasoo qaybgelaya muslimiinta north america ku nool oo dhan organisationada ugu waaweyn waxaanay leeyihiin laba cisho oo laba maalmood oo ay la hadlayaan lowmakerska wadankan maraykanka ama congresska iyo senadka organisationka madalada isu keentay waxaa la dhahaa u s council council of muslim organizations ama u s c m o waxay ka kooban yihiin organisationo kala badan oo qaar caana oo taqaana ay ku jiraan care ayana igna iyo kuwo kaloo badanba maxamed kheyr waxaad noogu dartaa marka laga tago in la isu yimaado ulojeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay kulankan sanadlaha ee dhaco maahan sanadkan oo keliya muxuu yahay ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay jaamaca waxa weeyaan kow in la adresgareeyo ishuuyada muslimka khuseeya ee wadankan labo in la ogaado dadka muslimiintu inay cod ku leeyihiin wadankan oo ay la hadlaan dadka iyaga matalaya anigu waxaan ka imi washington state ama statekaas washington la ydhaahdo senadka iyo congresska iyo kulli ummadda noogu jirta wadankaas waxaa laga yaabaa inaana muslimiinta warba ka hayn marka inaanu xafiisyadoodii gallo u sheegno danaha khaaska ee muslimiinta kala hadallo waxaanu danaynayno kala hadallo islaamofobiyada jirta iyo sidii aanu uga hortegi lahayn dabcan muslimiintu wadamo kala duwan ayay ka kala yimaadeen maxamed xuseen soomaali badan oo ururo kala duwan oo islaami ah matalaya ayaa imaanaya marka laga tago danta guud ee muslimiinta khaas ahaan soomaalidu ma iska warhayaan kulankan oo kale oo danaha soomaalida maraykanka ama tii dalkii hooyo ma ka hadlaan runtii way ka warqabaan meelo kala gedisan bay horta ka imaanayaan ayagoo ku midaysan dalladda guud marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ayaana dee waxa ururku uu u taagan yahay ama u dhisan yahayna waxaa weeye danta caamka ah ee muslimiinta ah khaasatan dadka muslimiinta ah ee soomaalida ee ku nool qurbaha ama aan si kale haddaan u idhaahdo north america laakiin waxaa jiro labadiinaba waad iiga jawaabi kartaan soomaali aan ayaana ahayn care oo kale soomaali baa ku jirto ururada kale ee soomaali muslimiin ahaan ugu jiraa ku jiro marka si guud ma isaga warhaysaan mise waa ayaana iyo inta ku xilan jaamacad baa umahadsantay waa su-aal aad u muhiima runtii care iyo organisasyada kale muslimiinta iyo ayaana waxa ka dhexeeya xidhiir joogto ah oo aad u malayso inuu yahay mid mutuala hal dan baa naga dhexaysa oo ah danta guud ee muslimiinta ah waxaanu kulli u taaganahay inaanu ummadda muslimiinta ah sidii loogu adeegi lahaa ama loo horumarin lahaa uun aan ka wada shaqayno ayaana runtii waxay khaas usii tahay keliya ama ay si gooniya usii danaysaa dadka soomaalida ah ee wadankan qof baahsan ama inay diintooda iyo waxyaabaha ay danaynayaan ilaaliso marka ayaana waa organisationka ka tirsan organisationadaasoo dhan haddana danaynaya khaasatan dadka soomaalida laakiin wada shaqayn fiican baa nooga dhexaysa organisationada kale muslimiinta sida care igna isna kulligood kuwaasina waxay ahaayeen maxamed kheyre jaamac iyo maxamed xuseen xaaji oo ka mid ah xubno ka qaybgalaya kulan ay muslimiinta maraykanka ku yeelanayaan magaalada tan washington oo saaka furmaya jaamac buulo jaamac ayay u waramayeen
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
aroor suban dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington ayaa mar kale waxa ay diiradda saaraysaa ammaanka socdaalka iyo xuduudda kadib markii uu madaxweyne donald trump ku goodiyey inuu xirayo xuduudda koonfureed ee maraykanka uu la wadaago mexico isagoo sidoo kale sheegay inuu meesha ka saari doono kaalmada maraykanka uu siiyo saddex waddan oo ku yaala bartamaha maraykanka wariyaha aan idhaahday bartamaha ameerika dhegeystayaal wariyaha v o eda michael bowman ayaa ku soo warramaya in hadalka madaxweynaha uu yimid xilli ay sii kordhayso tirada dadka aan sharciyada haysan ee soo gelaya maraykanka kuwaasi oo wiiqay agabkii shaqaalaha agabkii iyo shaqaalihii ka howlgelaya xuduudka koonfureed ee maraykanka falastiin axmed iimaan ayaa noo soo koobaysa warbixintan
tirada soo galootiga xuduudda koonfureed ee mexico ayaa kor u kacday sagaashan iyo toddoba boqolkiiba intii ay ahayd sannad ka hor waxaana maalin walba la xiraa laba kun oo qof kuwaasoo badankooda ka yimid bartamaha amerika sida ay sheegtay hay-adda homeland security ee ammaanka gudaha madaxweyne trump ayaa yidhi
mexico waa ay ku joojin karta xuduuddeeda dhanka koonfureed madaxweyne trump waxa uu sidoo kale ballan qaaday inuu tallaabo qaadi doono We have right now two big caravans coming up from Guatemala. Massive caravans walking right through mexico Mexico.
waa ay ku So joojin Mexico karta stopped.
xuduuddeeda It stopped dhanka for the koonfureed things not to.
waxaanu hadda haynaa laba kolonya oo dad ah oo ka imaanaya guatemala laba raxan oo kolonya ah oo iyana soo dhex maraya mexico tallaabadan oo kale ma ahan mid ugub ah sannadkii kun sagaal boqol shan iyo siddeetankii madaxweyne ronald reagan waxa uu si kumeel gaara u xiray dhowr ka mida xuduudaha dalka maraykanka laga soo galo isagoo ka gadoodsanaa mid ka mida saraakiisha maraykanka ee la dagaalama daroogada oo dhanka mexico loo afduubay xirnaanshaha xuduudda oo sii dheeraata waxa uu dhaawacayaa ganacsiga u dhexeeya labada dal kaasoo ku kaca shan boqol oo bilyan oo dollar sannadkiiba haddaba maxay tahay muhiimadda ay xuduudda koonfureed u leedahay ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dal ee maraykanka iyo mexico faysal roble oo ku nool gobolka california kana howlgala dowladda hoose ee los angeles ayaa ka jawaabaya gobolada maraykanka ee la xidhiid xidhiirka la leh mexico waxaa ka mid a california arizona texas new mexico ah, iyo nevada qayb ka mida intuba waxay leeyihiin beero aada iyo aada u ballaadhan for example california waxa weeye eh, gobolka ugu badan xagga waxsoo saarka beeraha cidda ka shaqaysana boqolkiiba sagaashan waxa weeye dad mexica ka soo galay oo ama x- si bilaa sharci ah ku soo galay amaba wax la yidhaahdo eh, eh, wa- waqti gaaban shaqaale laga soo waarido xagga mexico si ay beeraha u jaraan una qodaan waa dhaqaalaha ugu ballaaran ee california mex eh, beeruhu qayb libaax bay kaga jiraan sidoo kale arizona iyo texas labadaba marka haddii xedka la xidho ama si uun lagu joojiyo horta meesha ugu horreysa waqcaddu ka imanaysa wax soo saarka xagga beeraha meesha kale ee wax waqcadda weyne ka imanaysa waxa weeye dhowrkaa gobol ee sheegay ee maraykanka oo xad la leh mexico
xogayaha arrimaha dibadda ee mexico marcelo ebrard ayaa twitterkiisa waxa uu kaga jawaabay hadalka trump wuxuuna sheegay in mexico aysan ka jawaabaynin hanjabaad iyadoo buu yidhi arrinta socdaalkana ay u mari doonaan si mas-uuliyad iyo ixtiraam ay ku dheehan tahay sharci dejiyayaasha maraykanka ayaa eegaya senatarka dimuquraadiga ah ee laga soo doortay new mexico tom udel oo soo dhigay isna bartiisa twitterka isagoo yidhi in xuduudda maraykanka iyo mexico ay tahay meel ay ka bidhaamayaan ganacsi dhaqaale iyo weliba dhaqan iftiimaya dimuquraadiyiinta u xusul duubaya ee doonaya inay tartanka doorashada ee soo socota ay kula loolamaan madaxweyne trump ayaa iyana ka hadlay arrinkan peter orark oo ah musharaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuquraadiga ayaa waxa uu yidhi
We are safe, not despite the fact that we are a city of immigrants and asylum seekers.
nabad we are baynu safe nahay because we are a city macnaheeduna of ma ahan immigrants and inaynu asylum dhabtii seekers.
nahay magaalo soo galooti iyo magangelya doon balse waxaynu ammaan u nahay in aynu nahay magaaladii soo galootiga iyo magangelya doonka waxaannu wax ka barannay in aynan ka baqin kala duwanaanshaheenna balse waa inaynu ixtiraamnaa oo aynu dhiirigelinaa faysal roble ayaa mar kale ka jawaabaya sida madaxweyne trump ay ugu suuro geli karto inuu xidho xuduudda iyadoo mas-uuliyiinta gobolada xuduudda koonfureed ay diidan yihiin in xuduudda la xidho horta ninkan madaxweynuhu waa nin keni adag runtii sida dadka qaarkood ku cambaareynayaan oo gabadha Mex- eh, new york laga soo doortee jinsiyadeedu mexican american tahay ay ku cambaareysay inuu nin midabta koora yahay waa ku adkaysanayaa keliya waxa weeye sharci ma u helayaa Eh, laanta fulintu ama hay-adda fulinta maraykanku sida uu madaxweynuhu mar hore sheegay wuxuu ku dhawaaqi karaa emergency waxa la yidhaahdo ama xaal degdega haddii xaal degdega uu ku dhawaaqana ah, waa u leeyahay xuquuq hase ahaatee ee markaaba waxaa ka hor imanaya ah, dacwad laga horgeeyo xaalkiisa degdega ah Ah, ta labaad hadduu xaal degdega uu ku dhawaaqo uu yidhi waa ku dhawaaqayaa waa in golaha shacabka uu ansixiyaa hadday golaha shacabku u ansixi waayaan wuxuu ku isticmaali karaa vito hase ahaatee hadda kolba sida la sheegayo lisman hadduu even ku dhawaaqo xaalad degdega waxaa dhacaysa in dacwado lagu furo dacwadahaasina laba sano iyo wax ka badanba ay isdaba jiitamaan madaxweyne trump ayaa sidoo kale sheegay inuu doonayo in la hakiyo gargaarka la siiyo dalalka el salvador guatemala iyo weliba honduras tallaabadan ayaa ah mid u baahan in aqalka koongareesku uu ansixiyo
aada iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o e da michael bowman falastiin markana jaamac waa dhinacii heesaha heestii dhowrsan codka maxamed kaadheeri ayaan soo qabanaya
aragga dholliyo dhirbaad tahay sidii dhaarabkii dhadaad tahay dhalalkana dheeman baad tahay dhaal culumiyo dhowrsan baad tahay aragga dholliyo dhirbaad tahay sidii dhaarabkii dhadaad tahay dhalalkana dheeman baad tahay dhaal culumiyo dhowrsan baad tahay dhaqanka gobannimo dhalbaad tahay dhacaliilka fogo dhammaad tahay dhismaha qoyska dadhacab tahay dhigiyo lol lagu dhibaad tahay dhaqanka gobannimo dhalbaad tahay dhacaliilka fogo dhammaad tahay dhismaha qoyska dadhacab tahay dhigiyo lol lagu dhibaad tahay dhaayigii ku harkaadu dheef tahay maarquura ku dhugtaada ku dheer tahay dhawaaqaaga dhagaha culayo habeel dumariyo dhibaad tahay dhaayigii ku arkaadu dheef tahay maarquura ku dhugtaada ku dheer tahay dhawaaqaaga dhagaha culayo habeel dumariyo dhibaad tahay
codka baxsan ee maxamed kaadheer iyo heesta dhowrsan dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddayadii aroornimo falastiin axmed iimaan iyo jaamac buulo jaamac ayaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya tan iyo idaacaddeenna duhurnimona ismaqal dambe oo xiise leh
dhabtii ruux loo dhintaa tahay dhibaatana loo mutaa tahay dhamiba hablahaado badheerto dhigaa keli dhowrtay baa tahay dhabtii ruux loo dhintaa tahay dhibaatana loo mutaa tahay dhamiba hablahaado badheerto dhigaa keli dhowrtay baa tahay qalbiga laba dhinac dhambaad tahay qaabdhabariyo dhiig wadaad tahay idirka kala gala dhexdeeniyo dhantaankan wadow dhunkaal tahay